Jarista dhirta ayaa si weyn u saamaysa deegaanka, taasoo haatan meesha laga saarin sababi karta in deegaanku nabaad guuro, isla markaana uu qarka u fuulo in masiibooyin ay ku habsadaan ay ka mid yihiin duufaano, dabaylo, daadad, iyo weliba tan abaaro. Bulshada Soomaaliyeed oo wacyi badan ka haysanin dhibaatooyinka ka dhalan kara jarista dhirta ayaa siyaabo kala duwan u xaalufiya dhirta, iyagoo inta ugu badan dhuxulka shida. Haddaba, guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa bulshada Jubbaland ugu baaqay inaan dhirta la jarin, isagoo sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka ka dhalan kara islamarkaana kasoo gaari kara deegaanka iyo bulshadaba.
bini aadamku inuu deegaanku degan yahay dhibaatada ka ilaaliyo waa shay lagama maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabaylasaan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayey oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laaba la gadan karaa uu jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geedihi rabbaaniya usoo baxayna ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqeyno inaan geedaha la jarin Eh, waxaynu u baahannahay eh, magaalo si aan cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahannahay inaynu kulligeen daljilayaal aan noqono oo aynu wada ilaalino deegaankeena wada ilaalino duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalkaay dee inta la helayo energy way iska socon laakiin magaalada wax ku filan baa tii horaaba iska taalla taasaabaa eh, la isticmaali karaa mid kuudhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali kara laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo eh, hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinley iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magacooda waan hayaa kuwaas aan magacooda hayno annagu hadda erge idin kama ahi annagaa soo qabanayna sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin eh, xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsan tihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalino kiisas iyo laba iyo saddex iyo waa dhacaya muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaasu ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalino ay ka go-an tahay oo aynaan qof qarinayn guushu waa dhowdaha waana gaaraynaa